sayladaha lagu iibiyo liindhanaanta ee magaalada jowhar ayaa maalmahan laga dareemayaa hoos u dhac ballaaran maadaama lagu jiro xilliga la gurto midhaha liinta ee beeraha deegaanada gobolka shabeellaha dhexe waxaana suuqyada ka jira dhaqdhaqaaq ganacsi oo xoogan oo ay wadaan beeraleyda usoo goday midhaha liinta iyo ganacsatada iibiya qaar ka mid ah ganacsatada iibiya midhaha liindhanaanta ee suuqyada jowhar ayaa sheegay in xilligan uu hoosudhac ku yimid qiimaha la iibiyo liindhanaanta iyagoo tilmaamay in noloshooda ay ka maareeyaan ganacsigaasi qabowgali ku kala dugantahay see oo carada ay qabow u noqotay liintana qabow u noqotay maaya dadka ganacsadoo iibsadaan ku jirnaa marna waa lagu shiiday marna waa ka qayrayna firiska naagaha keenayo afartan kuna laaga tirnaa afartan shan konton si un kalena u kala gadanaynaa ayaan dhexdaas waxaan jidanayni afartan kun adeertaana waa noo soo dhacday sidii hore maaha alxamdulilah sidii hore allah noo goobta kun shilin farxabo ninkaa xabad iga doonana waa siinaa ninkaa boqol iga soo codsadana waa siiya afartii shan kun dhan kun oo shilin aad iyo aad ebel boqolkeeda ayakan toddobaata uga qaadayn haddana boqolkeeda soddon iyo afartan meelahaas ugu soo kala qaadayn lixdanaa la gadoy aad mar hor labaatan kun damay shan kunaa la gadi jira egeeda ebel ka noqotay tuuqalenka gadaa boqol boqol lee loo xisaabaya bas qolkii konton kun toban kun shan kun le sooreed macaa oo ku jira waxaan ka ganacsadaa horta liin liintii ahaatee shilid haddii keento laga ganacsado wuu qaadaa soddon maya soddon kunaa lagu qaadaa waxaa la gadaa soddon iyo shan ganacsadaan ka qaataa maalshiilaan ka qaadnaa aan ka tirsanaa waa kasii tirsanaa waana laga sii tirsadaa saddex xaba laba xaba shan xaba shan laba kun waxaa noogu jirto hal xabo laba xaba kun shan xaba laba kun saddex kun laba kun si ay suuqa u kala fiican yahaba haddana waaba suuq maba jiro dalaad qaadni haddana xaraysan liin dhanaan badan ayaa xilligan kasoo go-aya beeraha taas oo sabab u noqotay hoos u dhac ku yimid qiimaha la iibiyo waxaana inta badan xilyadan suuqyada juhor lagu arkaa geed mirootyo kala duwan sida liindhanaanta iyo cambaha